wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu hirgelinayo mashruuc loogu talagalay in koronto lacag la-aan ah oo ay bixinayso wasaaradda lagu siiyo lixdan xarumo dowladeed oo isugu jira isbitaallo iyo goobo waxbarasho mashruucan korontada lagu siinayo xarumaha dowladda kuwooda ugu muhiimsan sida waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ujeedku yahay in sare loo qaado adeegyada bulsho ee ay dowladdu bixiso wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay mashruucan ka hirgelinno korontada cagaaran oo xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka ee ay gacanta ku hayaan dowladda soomaaliya xarumahaas oo ka kooban soddon xarumood oo caafimaad iyo soddon xarumood oo oo waxbarasho dhammaantood waxaa la gelin doonaa koronto solar ku shaqeysa qoraxda korontadaas oo aan rajaynayno insha allahu tacaala kutalagalkayagu sida uu yahay inaanay u baahan doonin koronto kale oo ay isticmaalaan waxaa korontada la socda solarka way dhammaystiran tahay qeybteedii bayteriga iyo qeybteedii kale ee maalintii ay ku shaqeyn lahayd habeen iyo maalin way anfici doontaa isbitaalada waaweyn ee sida dowladdu rangarayso iyo xarumaha waxbarashada ee gobolka banaadir oo dhan soomaaliya o dhan baa mashruuca ka fulinaynaa maanta kuwa aan soo kormeernay kuwii gobolka banaadir waaye oo ugu horeynaya waxaan si gaara maanta tagnay isbitaal madiina isbitaal banaadir iyo xarunta jaamacadda ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaa ka socotay shaqadaas saaad arkayseen shaqadaasu waa hadaf dowladda soomaaliya ay leedahay oo ah in xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka soomaaliya dhammaantood la siiyo adeeg koronto oo bilaash ah oo lacagihii iyo kharashaadkaga bixi jiray korontada si ay ugu horumariyaan dhinacyada kale ee ay uga baahan yihiin isbitaal madiina oo hadda aan tagnay waxay nagu wargeliyeen inay bishii kaga baxdo lacag sideed iyo labaatan kun oo doollara bil kasta korontada kaga baxdo sideed iyo labaatanka kun ee dollar oo bil kasta korontada kaga baxaysa isbitaal madiina way u seefgaroobaysaa waxay ku horumarin doonaan adeegyada kale ee bulshada ay u qabtaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo adeegyada bulshada sida in magaalooyinka waaweyn ee dalka laga hirgeliyo adeegyo solar system ah oo looga faa'iideynayo goobaha danta guud sida waxbarashada iyo caafimaadka